waxaa maanta degmada Ceelwaaq ee koonfurta ismaamulka Mandheera lagu qabtay munaasabad xariga looga jarayay raashin iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah ee loogu talagalay ardayda dhigata fasalada ECDE ee dugsiyada ismaamulka Mandheera munaasabadan ayaa waxaa goobjoog u ahaa barasaabka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif ku-xigeenkiisa Dr Cali madaxa hay'adda WFB laanteeda Kenya Lauren Landis qaar ka mid ah xildhibaanada iyo golaha wakiilada ismaamulka iyo bulshada degmada Ceelwaq mashruucan ayaa waxaa dowladda ismaamulka Mandheera ku garab siinaya hay'adda cunnada adduunka ee WFP qiimo ahaan adeegyada loogu talagalay ardayda dhigata fasalada ECDE ayaa ah toddobaatan iyo sagaal milyan waxaana ka faa'iideysanaya labaatan iyo toddoba kun oo arday ah gudahan ismaamulka gudoomiye ku-xigeenka ismaamulka Mandheera Dr Cali oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in dowladda ismaamulka ay wax ka qabanayso caqabadaha waxbarashada wuxuuna si gaar ah uga hadlay kiiska la geeyey maxkamadda ee lacagta baasariga waxaan idiin sheegaynaa oo idiin xaqiijinaynaa dadka kootiinigingi waxay ogeen awoodda in ay iska leeyihiin dadka reer mandheera ayaga ay lahayn awoodda baasariga lagu bixiya reer mandheera gacantooda ay ku jirta awooddaasna waxaas u dhiibteen his excellency maxamed aadan khaliif inaas idiin maamulo awoodii ninkaad u dhiibteen maamulkaas keeni waxaa waaya cunug kasta oo reer mandheera oo secondary ku jiro inay school fees laga bixiyo waxaan idiin xaqiijinaynaa kootiini kastoo ay tagaan kan hoose iyo kan koroba haddii ay tagaan qof reer mandheera oo arday secondary school leh lacagta school feeska in laga bixina balana idiin qaadna beelaale meesha ay rabaan haa tageen ciddaan kaloo e c dgan ilaa boqol milyan isku darkeeda ayaa lidiin soo wadaa insha allah maantana waa bilaabatay gaafanaga ayaa si fiican oo caad iyo caad bayaan wixii idiin kala dhigdhigi doono insha allah annagana mar walba waan garab taaganahay waxaan idinkugu ducoynaa ilaahay inaas abaarta naga qaada ilaahay inaas abaarta naga qaada ilaahay abaarta inaas naga qaada ilaahay inaas nabadna siiya ilaahay nabadna siiya in reer mandheera siday hadda arrinta baasiri ugu midoobeen ilaahay usii mideeya meel kasta ay ka midoobaan aad iyo aad aad u mahadsan tihiin dhanka kale barasaabka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif oo ku hadlay luuqadda afka Booranta ayaa sheegay in dowladdiisa ay dhalinyarada u sameyn doonto shaqo abuur warri kaawuntiiduun dhalinyaradii wujii yoolkee yoolladan barsiisanii aku muddi waliin shaqayan raadadaalani kaawuntii fi nationalin injirtu mudditeenak shaqayanii firan mookasim barasaabka oo hadalkiisa sii wato ayaa carabka ku dhuftay in dowladda ismaamulka ay wax ka qaban doonto arrimaha biyaha caafimaadka oo uu sheegay inuu guddi u sameeyey cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera